bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idin hayo waxaa ka mid ah allah u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay marxuumada weriye sagaal salaada cusmaan oo ka tirsanayd howlwadeennada warbaahinta qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacasigeeyey geerida allaha u naxariista ee weriye marxuumad sagal salaad cusmaan oo ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta qaranka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay soo gabagabaysay kulan wadatashi oo u dhexeeyay wasaaradda xanaanada xoolaha heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ciidanka kumaandooska ee soomaaliya ayaa howlgal ay ka furiyeen koonfurta gobolka jubbada hoose waxay ku burburiyeen baro kontarool ay ku sugnaayeen horjoogyaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab wasaaradda amniga gudaha ee dowladda soomaaliyana waxaay soo xirtay siminaar ku saabsan maamulka xafiisyada dowladda oo maalmihii lasoo dhaafay muqdisho uga socday shaqaale ka tirsan dhowr wasaaradooda dowladda soomaaliya ka tirsan wararka dibaddan waxaa ka mid ah qoyska maxamed cali kalaaya feeryahankii adduunka ayaa waxay ku dhawaaqeen in aaska feeryahanka maalinta jimcaha uu ka dhici doono magaaladii uu ku dhashay ee lowisville ee waddankaasi maraykanka shacabka dalka switzerland waxay codkooda ka dhiibanayaan aftii lagu go-aaminayo in qof kasta oo dalkaas u dhashay la siiyo mushaar asaasi ah waa habeenimo axada asniina ay soo galeedo taariikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha lixaad ama bisha juun sanadka labada kun lix iyo tobanka kusoo dhawaada warkii oo fidsan allah u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay weriye marxuumada sagal salaada cusmaan oo ka mid ahayd howlwadeennada warbaahinta qaranka allah u naxariistee marxuumada weriye sagal salaada cusmaan oo ka tirsanayd howlwadeennada warbaahinta qaranka wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda warbaahinta qaranka ayaa maanta kooxo weysan oo baskoorado watay waxa ay ku dileen afaafka hore ee jaamacadda balasma oo ay marxuumadda dhigan jirtay gaar ahaan qaybta xaafadda banaadir ee degmada hodan kooxaha falkan geystay ee islamarkiiba goobta ka baxsaday waxaana marxuumadda loo qaaday meydkeeda cisbitaalada magaalada muqdisho mid ka mid a ciidamada ammaanka ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadagoobayaan dadkii falkaasi ka dambeeyey innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka tacsideeyey geerida allah u naxariistee weriye sagal salaade cusmaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa tacasi u diray shacabka qoyska iyo ehladii ay ka geeriyootay marxuumad weriye sagal salaad cusmaan oo maanta kooxo nabaddiid ah ay ku dileen magaalada muqdisho innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo kaygaba waxaana anigoo ka tiiraysan ka tacasideynayaa geerida sagal cusmaan oo dhab ahaantii ahayd weriye kaalin muuqata kaga jirtay dib u dhiska iyo wacyigelinta shacabka dalkeeda waa tallaabo kale oo kooxaha nabaddiidka ay ku doonayaan inay ku nabadjebiyaan dadka u adeega nabadda iyo wanaagga dalka ayuu yidhi madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud weriye sagaal cusmaan ayaa ka tirsanay telefishinka iyo raadiyaha qaranka iyadoo sidoo kalena ka mid ahayd dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho waxa uu madaxweynaha kooxaha nabaddiidka xasuusiyey in fal kasta oo ay ku waxyeelaynayaan shacabka aan waxba galabsan lagula xisaabtami doono sharcigana la horkeeni doono sidii horeyba ay u sameeyeen hay-adaha amniga iyo garsoorka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marxuumada ilaahay uga bariyey in naxariistii janaatul firdowse uu ka waraabiyo qoyskii eeladii ay ka geeriyootay ay ka shahiiday iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedna samri iyo iimaan ilaahay uu ka siiyo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun howlgala ciidamada kumaandooska ee soomaaliya ay ka fuliyeen koonfurta gobolka jubbada hoose ayaa lagu buriyey lagu burburiyey baro kontarool oo ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxaha nabaddiidka faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad
howlgalkan ay sameeyeen ciidamada kumaandooska soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka beerxani oo koonfur galbeed magaalada kismaayo kaga beegan ilaa lixdan kilomitir waxaana halkaasi lagu soo warramayaa in la burburiyey ilaa saddex bar oo ama xarumo ay lahaayeen kooxda shabaab oo ay ugu muhiimsan tahay goob markaasi ay ku qaadi jireen lacagaha baada ah ee canshuuraadka ay ka qaadaan gaadiidka iyo dadka rayidka isticmaalo wadooyinkaasi qaar ka mida saraakiisha ciidamada jubbaland oo ka gaabsaday howlgalkaas inay faahfaahin dheeraad ka bixiyaan oo aan la xiriirnay ayaa tilmaamay in howlgalku uu ku wajahnaa xarumo gaara balse aanay faahfaahin dheeraada kasii bixinin qaar ka mid dadka deegaanka oo radio muqdisho la hadlay ayaa sheegay in halkaasi ay ciidamada ku sugnaayeen afartan iyo sideeddii saac aynu kasoo gudubnay ismarahaantaana lagu dilay in ka badan labaatamiyo ka mida kooxda shabaab oo xilligaasi halkaasi ku sugnaa gaar ahaana suulada beerxani oo koonfur galbeed magaalada kismaayo kaga beegan howlgalladan ayaa qayb ka ah howlgallo maalmihii u dambaysay ay fulinayeen ciidamada kumaandooska soomaaliya kuwaas oo inta badan beegsanaya xarumaha ay kooxda shabaab ku leeyihiin deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana u dambaysay toddobaadkeenu kasoo gudubnay markii deegaanka buulaguduud lagu beegsaday horjooga dulyadayn iyo saraakiil kale oo ka tirsan kooxda shabaab oo halkaasi gebi ahaantoodba lagu qaarijiyey iyadoona isbuucaynu kasoo gudubnay afar ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu dilay deegaanka buulaguduud jubbaland ay kusoo bandhigtay magaalada kismaayo haddii howlgalladan ay sii socdaan ayaa dadka deegaanku waxa ay tilmaamayaan in ay guulaysan doonaan ismarahaantaana laga adkaan doono kooxda shabaab aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo gabagabaysay kulan labadii maalin ee ugu dambeysay muqdisho ka socday oo wadatashi ahaa kaasoo u dhexeeyay wasaaradda xanaanada xoolaha heer federaal iyo wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada iyadoo ugu dambeyntiina warmurteed kulankaasi laga soo saaray kulankii wadatashiga ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa midooda yurub xafiiska kheyraadka xoolaha ee midooda afrika iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw oo laba maalin socday ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shirkan oo sidoo kale ay ka qayb galeen guddiga kheyraadka ee baarlamaanka soomaaliya iyo dhaqaatiir ayaa intii uu socday waxay ka qaybgalayaasha kaga hadleen horumarinta xanaanada xoolaha soomaaliya iyo kaalinta maamul goboleedyada ay ka qaadan karaan iyo sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin dulmarka siyaasadda qaran ee xanaanada xoolaha iyadoo maantana la dhegaystay talooyinka wakiilada ka socday dowlad goboleedyada ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya mudane maxamed cumar ayaa goobta ka aqriyay warmurteedka kasoo baxay kulanka in lagu daro qodobadii lagu soo kordhiyey siyaasadda xanaanada xoolaha islamarkaasna golaha wasiirada loo gudbiyo ka hor dhammaadka bisha juun in sidoo kale istaraatiijiyadda lagu soo daro qeybaha quseeya maamul goboleedyada islamarkaana lala wadaago maamul goboleedyada loona gudbiyo wasaaradda qorsheynta qaranka iyo iskaashiga caalamiga wasaaradu waa in ay sameeyaan wasaaradda dowladda federaalka xanaanada xoolaha dowladda federaalka Soomaaliya waa in ay sameeysaa xiriiriye maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ee in la dhiso guddiga xiriirinta ee xanaanada xoolaha kaasoo ay qayb ka yihiin hay-adaha ku howlan caafimaadka iyo horumarinta xoolaha iyo wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada in website midaysan loo sameeyo wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo bahda xanaanada xoolaha taasoo ay hogaaminayso wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka soomaaliya wasaaradaha maamul goboleedyada waa in ay ku wargeliyaan wasaaradaha xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya howlaha ay ka qabanayaan deegaanadooda sidaasi si lamid ah waa in ay wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk ay ku wargelisaa howlaha ay ka qabanayaan deegaanadaasi wasaaradda waa inay kulan joogto ah u qabataa wasaaradaha iyo maamul goboleedyada iyo hay-adaha horumarinta xoolaha hay-adaha ka shaqeeya gobolada waa in ay la shaqeeyaan wasaaradaha maamul goboleedyada iyadoo ay kormeerayso wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya ee xanaanada xoolaha waa in ay qaadataa doorka xiriirinta islamarkaana warbixinada la wadaagtaa wasaaradaha maamul goboleedyada iyo hay-adaha ay qusayso waa in laga qaybgeliyaa maamul goboleedyada fursadaha tababarada safarada caalamiga iyo kuwa waxbarashada in si wareegto ah lagu qabto shirarka xanaanada xoolaha wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya qabanayso ugu dambeyn shirka waxa uu mahadceliyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka hay-adaha caalamiga ee gacanta ka geystay hirgelinta shirkani mahadsanadiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuunow maxamed oo ku hadlayay magaca wasiirada xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada ka socday ayaa ballan qaaday in qodobadii kulankan ka soo baxay ay u fulin doonaan sidii loogu talagalay annaga haddaan nahay wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada soomaaliyeed waxaan ballan qaadaynaa in wixii halkan ka soo baxay oo mas-uuliyiintan iyo aqoon-yahanadan juhda geliyey oo laisku raacay aan u fulinno sidii loogu talagalay haddii alla idmo
gudoomiyaha guddiga kheyraadka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan siciid maxamed cali ayaa uga mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya qabanqaabinta kulankan iyo sidoo kale qodobadii ka soo baxay gabagabadiisa marka hore gogoshaan iyo inta ka shaqaysay waxaan leeyahay guul waxa gaarteen waa guul waxaan u hambaliyeynayaa tan labaadna waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasiiradaha ee ka yimid gobolada sida wanaagsanaaye oo ugu shaqeeyeen iyo sida wanaagsanaaye isku fahmeen barnaamijkan inuu bolosi xoolaha soomaaliyeed iyo xoololeyda soomaaliyeed iyo ka ganacsiga soomaalida xoolaheeda inay isku bolosi raaceen ee wax isku meel dhigteen ee ay soo saarteen taasna ayagaan hambalya leeyahay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane siciid xuseen ciid oo kulanka soo xiray ayaa u mahad celiyey wasiiradii ka socday dowlad goboleedyada dalka isagoo sheegay in kulamada kan xiga lagu qaban doono magaalooyinka dowlad goboleedyada wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk ee si dhow inay ula shaqayso dhammaan wasaaradaha maamul goboleedyada dalka ka jira annagoo iska kaashan doona in shaqooyinka ama adeega wasaaraduhu qabanaya ama heer steed ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inay isla jaan qaadaan annagoo sidaan ku heshiina la samayn doono kulankan ka ballaaran oo lagu qaban doono steedyada maamul goboleedyada xarumahooda wasaaradda amniga gudahana waxa ay soo gabagabaysay seminaar ku saabsanaa maamulka xafiisyada dowladda oo shaqaalaha dhowr wasaaradood oo dowladda ka tirsan ay u qabatay maxamed macalin xasan ayaa warkan soo koobaya
tababarkan ku saabsan maamulka xafiisyada dowladda oo ay iska kaashadeen wasaaradda amniga gudaha iyo xarunta muqdisho ee cilmi baarista ayaa waxaa ka qayb galay xiritaankiisa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga gudaha iyo marsharaf kale kaasi oo lagu qabtay magaalada tan muqdisho waxaana seminaarkan uu socday muddo lab cisho ah axmed maxamed rooble madaxa tababarka ee xarunta ayaa sheegay in seminaarkan ay ka faa'iidaysteen in ka badan shan iyo toban shaqaale oo ka kala tirsan wasaaradaha haweenka cadaaladda awqaafta dhallinyarada amniga iyo kuwo kale ayna joogteynayaan seminaarada noocaan oo kale ah waxaan rabaa sidaa isla mid inaan ugu mahad celiyo labadaa dhalinyaro oo bixinaya tababarka oo sida wanaagsan u bixinaya iyo wasaaradaha kala duwan oo fasiliteed gareeyey ama fududeeyey tababarkan inuu si habsami leh oo ku socdo xarunta muqdisho waxay ka qayb qaadanaysaa in tababaradaas ay u samayso babliga iyo brivateka labadaba inay u samayso xarunta ilaa iyo hadda waxay tababar u samaynaysay shirikaadka gaarka loo leeyahay amaba muxuu ahaa bulshada oo markii ugu horeysay oo si ma aragtay goonihii ay ugu samayso tababar babliga amaba dowladdii ay ugu samayso agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ee wasaaradda amniga gudaha cabdulaahi faarax ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo in shaqaale ka tirsan wasaaradaha xukuumadda ay ka faa'iidaystaan tababarkaana marka waxaan leeyahay runtii anaga wasaarad ahaan wasaaradda amniga had iyo jeer waxaan u taaganahay inaan waddankan horumar samayno amnigiisa xasilino dadka maskaxdooda dhiso si aan looga faa'iidsan oo inoogu soo gaba dadka aqoontoodu liidato oon muxuu ahaa dadka aan wax been loo sheegin teeda kale waxaan runtii halkan rabaa inaan uga faa'iidaysto dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay oo kuwa la marhiraabiyey walaalayaalow waddada toosan soo raaca waddankii waddankaas iskala wadda kale joogtaan ka faa'iidaysta yaa dadka muxuu ahaa fikradaha qaldan oo meelaha kale laga soo minguuriyey yaa inayn ku waxayn waddanka adinkaa iskale agaasimaha tababarada iyo qorsheynta ee wasaaradda amniga gudaha liibaan cismaan nuur oo soo xiray siminaarka ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay gacan ka geysanayaan sidii loo joogtayn lahaa sar u qaadidda aqoonta shaqaalaha wasaaradaha dowladda siminaarkan waxaa soo aawilay wasaaradda amniga iyo xarunta aan soo sheegnay ka wasaaradda amni ahaan anaga ma dhihin shaqaalaheen u baangeysanaynaa tababarka ayaga keligood hala siiyo ma dhihin marka waxaa jeclaanay wasaaradaha kale walaalaheen isla shaqeyno aan daa'irada ku wada joogno in ay ayagana tababarkan ka faa'iidaystaan ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen insha allah tookada soo socota waxaan rajaynaynaa insha allah inay macnaha intaas kasii badan doonaan oo shan iyo labaatanka wasaaradooda aan gaarsiin doono dadka markay maqlaan wasaaradda amniga markay maqlaan waxaa umaleynaya hala soo xiro hala sii daayo dad ku shaqeynayihiin laakiin anaga waxaan ka fikiraynaa dhammaan wasaaradaha hay-adaha dawladda intii tabarteena sidii aan ku horumarin lahayn oo intii tabarta inoo sanaha ugu dambeyn waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey qaar ka mid a dadkii tababarka ka qaybgalay maxamed macne xasan waydka warbaahinta qaranka muqdisho
wararka dibaddana waxaa ka mid ah qoyska maxamed cali kalaay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in aas ka feeryahanka maalinta jimcaha uu ka dhici doono magaaladii uu ku dhashay ee louisville ee kentaki ee dalkaasi mareykanka afeen uu hadlay qoyska maxamed cali kalaay waxa uu sheegay inuu ahaa muwaadinka caalamka uuna jeclaan lahaa in dhammaan dadka adduunka in aaskiisu ay soo xaadiraan madaxweynihii hore ee mareykanka bill clinton ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa hogaamiyaasha aaska ka qaybgali doona maxamed cali kale waxa uu ahaa afariiyo toddobaatan sano jir saddex jeer ayuuna ku guulaystay tartanka fiirka culus aaskiisa waxaa loo dhigayaa sida diinta islaamka ay qabto laakiin dad qidiimo kala duwan aaminsan ayaa ka qayb gali doona geerida maxamed cali kale ayaa waxay haraysay siyaasadda mareykanka iyo ulolamida doorashada dalkaasi dadka tacsida u sameeyey waxaa ka mid ah donald trump oo ay u badan tahay in uu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay in maxamed cali kalaay uu ahaa ninka ugu weyn horyaalka feerka uuna ka dhintay dadka oo dhan laakiin sanadkii tegay ninkii ugu caansanaa tartamada feerka adduunka maxamed cali kalaay waxa uu cambaareeyey hadalkii trump ee ahaa in muslimiinta uu ka mamnuucayo inay mareykanka galaan mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga senator ben sandres waxa uu donald trump ku eedeeyey munaafaqnimo hillary clinton oo ugu cadcad dimuqraadiyiinta ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay inay tahay in donald trump lagu dacweeyo hadaladiisii iyo weliba ficiladiisa ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya waddanka switzerland ayaa waxa ay sheegayaan in shacabka dalkaasi ay codkooda ka dhiibanayaan afti lagu go-aaminayo in qof kastoo dalkaasi u dhashay la siiyo mushaar asaasi a qorshe ayaa ah in muwaadin walba oo qaangaar ah la siiyo mushaar bil kasta haddii uu shaqeeyo iyo haddii kalaba dadka qorshahan taageersan ayaa sheegaya in xilligan la joogo ay shaqooyinka noqdeen kuwa aan la heli karin islamarkaana ay teknolojiyada casriga ay dad badan shaqo la-aan ay dhigtay balse raay aruurin la sameeyey ayaa muujinaya in keliya boqolkiiba shan iyo labaatan dadka switzerland ay taageersan yihiin fikirkan kuwa fikirkan wata ayaa soo jeeday in muwaadin kasta oo qaangaara bishiiba la siiyo lacag dhan laba kun shan boqol konton iyo shan dollar lacagta mareykanka canuka sana la siiyo lix boqol iyo afartan dollar dadka diidan qorshaan ayaa sheegaya in haddii la meelmariyo ay dalkaas kusoo qulquli doonaan muhaajiriin dhaqaaladoona warka habeenimo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga inta